الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد نبي المي وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا ولا تجعل فيما علمتنا وبالا علينا باب فضل الفاتحة وخواتيم سورة البقرة والحث على قراءة الآيتين من آخر البقرة أداكني باب بيان فضل الفاتحة فسورة فاتحة fadliga ay leedahay caddaynteedii buu baabkeedii yahay iyo wa khawaatiimi suurati lbaqarati suuraddan suuratu lbaqara aayaadka ugu dambeeya ee khawaatimtooda taas bal aqrinteeda iyo walxabsi boorintii la iskuba boorinayu u baab yahay calaa qiraa'ati laayatayni labada aayadood aqrinteed ee min aakhiri lbaqarati baqare aakhirkeeda ka mid a oo labada aayadood ee ugu dambeeya suuratu lbaqara bal in la aqriyo khaasatan habeenkii la aqriyo ta farid la isfarayo ama la isku adkaynayo o la iskuba boorinayo dee fadliga weyn iyo qaniimada weynee ruuxa ugu sugan daraaddeed bal taas buu baab u yahay oo markaa khawaatimu suurati lbaqara iyo dee labada aayadood kolley waa mid keliya uun waana suurtagal khawaatimta inaan saddex aayadood laguba fasiro ee dee axaadiisii bay noo soo socotaa xdثna xسن بن الربيع وأحمد بن جواس الحنفي قال xdثna أbو الأحوص عن عمار بن الرزيق عن عبد الله بن عيسى عن سعيد بن جبير عن iبن عباس رضي الله عنهما bl سند kolley waa سندkaas dee dad waxoogaya ayuu kulansaday dadkuna malaa nin keliya mooye inta kale waa dadaan soo araragnay ee abulaxwas kolley kitaabka uu kusoo noqnoqdaa rijaasha kutubta lixda abana ka mid weeyo waa nin fiqo sabti oo umuhaadkan ama usuushaba inoogu wada sugan horena aynu usoo aragno kunyadiisu aada mashhuur ugu yahay magaciisa salaam ibnu sulaym alxanafi la yidhaaho waana nin dee atbaacu taabiciintii ka mida sida sheekhiisuba isna atbaacu taabiciintunbuu ka mid iyo aad bay isugu dhow yihiin xataa sheekiisan abulaxwas baa loogu kunyooda camaar ibnu rusayqe laakiin dee kuma shuhroobin oo magaciisan baa iyaga inoogu yimaada meelaha dee uu kaga yimaado kitaabka ninkan leeya waa yar cusub iyo caawa cabdullaahi ibnu ciise weeye waayo meel hore oo kitaabka ka mida kumaynaan soo arag bal kitaabka kuma badno xadiidkan iyo intaynaan fadaa'il alqur'aan ka bixin xadiid inoo iman doona oo waaba de intan fadaa'il ku jirna un ama casharka kale un baabu dee gelay ayuu kitaabka ku leeyahay lakiin horta waa cabdullahi ibnu ciisa ibnu cabdiraxmaan ibnu abi laylo e cabdiraxmaan ibnu abi laylo in hore kitaabka ugu soo aragnay ayaa awow u ah oo isagu waa alu abi layla bal waxaana lagu tiriyaa qoyska reer abi layla ee rag culimo kala duwan bay leeyihiin dadkii xagga marka leega isqaanka iyo siqanimada ugu badnaa inuu yahay oo waxaa dee waa nin markaa dadkii atbaacu taabiciintii kaba mid ah waana nin siqa ah kollay siqaara saxaabana waa soo gaadhaye dee waanu aragun oo xagga aragtidaasun baaban uba sugnaano awowgii cabdiraxmaan ibnu abi laylaba waxbuu kaba wariyaa saxiixana inooguma sugan isagoo adigu wax ka warinaya bal taasi ay kuba sugan tahay waxaa jirta qoyska nin kale oo iyaguna faqiih oo qoyska kaba mid ah oo aan bukhaari iyo muslim kuba sugnayn sunanta kuba sugnaado oo moxamed ibnu abi layla kutubta u yimaada bal dee xadiidka un maahae marka fuqahada waaweyn ee mujtahidiinta la sheegayo aqwaashooda abu xaniifa iyo dabaqadiisana la sheegayo ibnu abi layla lasoo baaldhigo wayaanoo raggaa la raaciyo sababtu waa maqaamka sare oo fiqi iyo ijtihaad kuba lahaa ninkaas ninkan buu adeer u yahay oo moxamed ibn abi layla wa moxamed ibn cabdiraxmaan ibn abi layla waayo cabdiraxmaanka ibn abi layla abulaylana waa saxaabi oo ninkan adeer buu u yahay lakiin ninkan baa xagga da-da ka weyno cabdullahi ibnu ciise xagga da-da adeerkii kaga weynso xaafid ibnu xajar ba idhaha laakiin tan leenahay ninkaasi saxiixeyn kuma sugna waa nin faqiihoo mujtahida xagga fiqiga martabadaasuu joogaaye laakiin xagga axaadiisa ayay daciifiyaan oo mal asoo alxifdi iyo waxyaalo u daciifiyaan oo martabadii dee saxiixa ama rijaashii صaxiixa martabadeed xaggiis kama gaadhsiisna xaggii laakiin fiqiga ayuu martabada aada u sarreysa kuba sugan yahay wuxuu yihi markaa cabdالlahi بن cabaas qaala anahu qaal baynama waqti jibriilu jibriil qaacidun uu fadhiyo cinda الnabiyi salى الlahu عalayhi wasalam rasuulka ilaahay agti imaka halkan rasuulka ilaahay umuu isnaadin muu odhan rasuulka ilaahay baa sidaa iguba yidhi ee kollayna way yar fogtay inaan idhaahno isna waa fadhiyeyo oo umuurahan soo degaya loo kashfiyo arkaya say barhkood ixtimaal yidhaaheene waxa ay tahay un dee arrinku waa iska cadiy inuu rasuulka ilaahay kama ka qaatay tan isaga tawqiif meeshii uu jiro wuduuxa daraaddeed buu xagga isnaadintii ugaba tegey ayaan leenahay haddaba wuxuu yihi ibnu cabaas iyadoo rasuulka ilaahay uu la joogo jibriil ayuu samica maqlay jibriil de isaga akhbaartaa samad iyo umuura cid kastaba kaga dhow oo k wuxuu jibriil maqlay naqiidan sawd buu maqlay min fawqih naqiidkuna suu halkan imaam nawowi kuba fasirayo isagoo xadiidka mala intaasun ka qabtay iyo laba nin yar dabdintooda wax kaleba aan ka qaban xadiidkan hore waa albaabka marka la furo sawdkan ama sanqadhan lagaba maqlo taas baa naqiidka lagu magacaaba oo sawdkan kolley waa waxyaalaha sawdki haddaba sawd buu maqlay albaab baa la furay naqiidan min fawqi xaggiisii saruu kaba maqlay farafaca uu kor yeeray jibriil ra'sahu madaxiisiibuu sarow qaaday faqaala wuxuu yidhi jibriil baa odhanaya haadaa kaas kolley dee wax maxsuus oo markaa uu arkayo utuu ishaarayaa taa maaha ee dee isagu haba arkaya dee rasuulka ilaahayba uu ishaarayo waa sawdkan la maqlay iyo sanqadhan la maqlay wahada sawtu sawtkani baabun albaab weeye markaa isna mudaaf kalean iskaba qadaranaynaayo sawtu baabin dheh waa albaab sanqadhii iyo sawdkii min asamaa'i samada kaba mid ah oo futixa la furay alyawma maanta oo lam yuftax aan la furin qato waa dee waktigan wixii ka horreeyeyba horaba aan loo furin ila alyawma kolley qado de waa tan inoogu soo noqnoqota waa fima mada min azamaan oo dee kolley nafyi bay san dhexdii dhawacdaa waana darfi waxay u tuun dee waa zamankii hore istiqraaqii ayuun bay ula yimaadaa ujeedada waa fima mada min azamaan waktigan wixii ka horreeyey ba albaab aan la furin oo markii ugu horreeyey albaabkaa la furo samada khayrka weyn baa kasoo degay oo taasaa loo furay fanazala waxaa kasoo degay minhu albaabkii malakun malag faqaala jibriil ba haddana wuxuu yihi haadaa kani malakun malag weeye nazala ila alardi dhulkii usoo dhaadhacay oo usoo degay isaguna lam yanzil qabtu ila alyawm imakaa ugu horreysaba dhulka werigii waa dhul ma arag dee ma iman mana soo degin oo lam yanzil ma degin qabdu waa dee wixii imika kaba horreeyeyba waa weligiiba dee waktigan ka horba wixii imika ka horreeyeyba ma soo degin ila alyawma maanta mooye waktigan imika waa ila alaan waktigan aan joogno un mooye hore dhulba ugumu soo dhaadhicin fasallama malagii ayaa salaamay dee rasuulkii ilaahay salawaat ullaahi wasalaamu caleyh jibriilna waa kan la jooga wa qaala waxaanuu yidhi malagii baa odhanaya abshir binuurayni uutiitahumaa lam yu'tahumaa nabiyun qablaka nebi maxamed buu la hadlayaa salawaat ullaahi wasalaamu calayh abshir bishaarayso oo waxaad ku bishaaraysataa binuureyni laba nuur waa laba nuur oo waaweyno de waa kan uutiitahumaa lagu siiyey laba nuur oo lagu siiyey oo lam yu'tahumaa aan laba siin nebiyu nebi qablaka adiga kaa horreeyey oo laba nuur oo de waa kaa wadayba daahirkuna waa inuu aayaadkan baqara ay ku dhammaatiyo faatixada weeyaane isaga uu bal matala nusuulkeedii iyo soo degitaankoodii malagan looba soo dhiibay oo jibriil aanu hore uguma soo dejin walo bacd alculamaa ixtimaal ay muujiyaan dee bishaaradu wadaya jibriil inuu aayaadkan isaguna isaga amiinulwaxyigiiba ahaaye siduu qur-aanka kaleba dee uu ahaa safiirkii iyo rasuulkii loogu soo dhiibay isagana loo soo dhiibay haddaba lam yu'tahumaa aan la siin nebiyu qablaka oo nebi adiga kaa horreeyaba aan la siin faatixatu lkitaabi wa khawaatiimu suurati lbaqara kolley dee nuskadaydan se ii xarakaysani waa faatixatu lkitaabi oo in dee la damiyo ama la rafciyo labadoodaba iyadaa marka haddaan taan idhaahno dee mubtadaan isaga qadaraneynaa wahumaa labada nuur waxa weeye faatixaة اlkitaabi wa khawaatimu suuraة اlbaqara haddii bacdigiin ay u xarakaysan tahay faatixaة اlkitaabi wa khawaatimu suuraةi اlbaqarana ba'si kuma sugna oo abshir binuureyni labadii nuur bay dee majruur bay ahayne ayay bedel kaba noqonayaanuun oo labadii nuur abshir binuureyni waxaad ku bishaaraysataa un bay noqon dee faatixat اlkitaabi khawaatimi suuraة اlbaqara dee labada icraaboodba waa laba icraabood oo daahir ah labadaa weeye waa labadaas ayaa nebi hore oo lagu soo dejiyey ma jirto de bal markaas rasuulkii ilaahay baa salawaat ullaahi wasalaamu aleyh de inaguna waa ta aan la wadaagsanee layna soo gaadhsiiyey ayuunbaaba ahaa ciddii laguma soo dejiyey muxuu maragii yidhi weliba lan taqra'a ma aqriyaysid bixarfin xaraf minhumaa labadoodaa ka mid ah bal faatixat lkitaab waan garanaynaa khawaatimu suurati اlbaqara laftigan dee bal jamcan jamcu khaatimatin khawaatim ama jamcu laguma jamciyey waxaaba de haddii aan jamacnimo eegno waxaabay noqon saddexdii aayadood ee ugu dambeeyey lilahi ma fi الsamaawaati wama fi اlardi kaba bilaabmayey kitaabkana hore aynu usoo maray intaynaan kitaabuliimaankaba soo bixin iyaga soo degitaankoodii iyo bal umuuro kuba tacalluqsanaa iyo axaadiid halkaasaynu soo maray oo dee aayaddaasi markay soo degtay saxaabadii ay dhibsadeen ay is idhaaheen mala waxaan ay kulansanaysaa aayadda hore oo ah in dee waxa weeye wixii nafahooda ku sugnaanaan loo qabto oo waxa weeyaan lagu xisaabo si waxaanay ka rahaynba oo markii dambe laakiin ay hoggaansameen ayaa aayaadkii aamana rasuuluna ay soo degtay labadan waxaa kaloo dee iyadana waa ixtimaal bacdigood ay daahir kaba dhigeen inan dee khawaatimta kolley lababa jamac waa lagu idlaaqaaye labada aayadood fadligoodna waa inoo soo socdaayo waa kan isaguba yidhi walxasi calaa qira'ati ilaayatayne amana rasuul iyo inta kaba dambeysay bal waaba tan kuba gaabsanayo laakiin ixtimaalkaasna waa jiraa bacd alculamaa ay halkan yidhaaheen markaa lan taqra'a ma aqriyaysid bixarfin xaraf kalle xarafka halkan waa dee qeyb ama daraf iyaga kaba mida weeye waxaan filayaa inaan kitaabkaba hore kusoo maray iyadoo xaraf aan xarafkan dee hijaa'igaynu xarafkan idhaa ama xarafkii naxwiga ahaa ee ficilkii iyo dee ismiga markaa dee qasiimka u ahaa aan laguba idlaaqina wax ka badan ba laguba idlaaqo bal kitaabkana meelo way kuba dambeeyaan xaraf wax ka badan laguba idlaaqayo xarfu shayna waa daraftii marka waxa weeyaan un waa iyaga in kaba mida jumlo kaba mida wax kaba mida ma aqriyaysid oo ah kuwan dee iyagu waxa weeyaan wax la ysa siinaya ama la weydiisanayo kulansaday markan ilaa ood aqrido ucdiitahu waa lagu siinaya oo macnaa wixii madmuunkii xarafkaas ahaa wixii muqtadihiisa ayuu kulansanayaa lagu siin oo bal imanka haddaan faatixada eegno ee waxaa niskeeda dambeba yahay duco iyo baryo ihdina siraada almustaqiima ilaa aakhiri suura taasba weeye marka bal taas oo kale aqrinteeda aada aqrido eed adigu aqrido ilaahay aada weydiisato waa lagu aqbalayaa madmuunkii hidaayadii iyo siraadka mustaqiimkaa in waxa weeyaan lagu kaalmeeyo bal dee isticaanadii iyadna kaba horreysay la dalbayiyo umuuraha ayaad helaysaa ood kuba helaysaa horena waxaynu usoo aragnayba xadiisin saxiixan muslim kuba sugan faatixadana ahaayoo qasamtu salaata baynii wa bayna cabdi salaadii waa faatixadii baan qaybiyey anigiyo addoonkayga dhexdood ujeedadu waa aayaadka hore waa ammaan ilaahay la ammaanayo tamjiidkii iyo xamdigii oo waa ka markuu yidhaaho alxamdu lilahi rabi اlcaalamiin ilaahay xamidanii cabdii odhanaya asnaa calaya cabdii majadanii cabdi laakiin ihdina siraada almustaqiima marka lasoo gaadho maxaa ilaahay odhanaya hada licabdii walicabdii ma sa'al eeg wixii uu weydiistay ayaa addoonkayga usugnaatay tanna waa lagu siinayaa weeyaan oo waa wixii muqtada hidaaye iyo cawn iyo taasba ahaa waa aayadda kalena ama labada aayadood ee kalena ee waxaaba kuba sugan iyadana waan soo maray kitaab ulimaan oo halkan xadiidkan kalaaba inoo dambeeyey ayaan kuba soo maray soo degitaankoodiiyo wixii kuba talaqabsanaay ilaahu subxaanahu watacaala la weydiisto inaanu dee waxa weeyaan inoo qaban khada iyo nisyaankii rabbana laa tu'akhidna in nasiina wakhdana waxaa kaloo ku sugan iyadoo ilaahay la weydiisanayo inaanu isri iyo culays nagu xambaarin walaa taxmil calayna isran kama xamaltu cala aladiina min qablina iyo wixii dee aan daaqo dadku iyo awood aanay uba lahayn iyadoo la weydiisanayo makfiro iyo markaa bal matalan kaalmo iyo gaaladii iyo cadowgii in ilaahay inoogaba hiyiriyo intuba waa wax ilaahay aan weydiisanayno layna baro laynoo soo dejiya inan ilaahay taa weydiisano iyaguna waa wax la helayo oo wixii aad taaseed aqrido waa lagu siinaya xagga taa kalena iyada nafteeda waxaan soo marin amana rasuul markii lilahi maa fi samaawaati dabadeed ay soo degtay ee rabbanaa laa tuaakhidna in nasina akhdana ilaahay inuu odhanaya qad facaltu waan sameeyo taa waan idiin aqbalay rabbanaa walaa taxmil calayna isran kamaa xamaltu cala lafta qaarkood aamiin baa kuba yimi dee labadaba saxiixa waxaa kale ku yimi qad facaltu qad facaltuna ciddale waa ilaahay subxaanahu watacaala oo arrinkaa waan sameeyey oo dee waan idinka kor yeelay wixii kuwa hore ummadii hore isri ahaa la duldhigay bal markaa waxa ay tahay wixii aada aqridee aayaadkan ama suuraddan iyo aayaadkan kaba mida waa lagu siinaya arrinkuna rasuulka ilaahay walow loogu bishaareeyey kuma koobna rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ummaddii oo dhami way la wadaagsanaysaayoo dee taa waxayna tusayaba labadan xadiis ee kalean soo qaatay hada licabdi walicabdi ma sa'l maaha rasuulkii un iyo iyadana qad facaltu qad facaltu taasoo dee dadka ay ama saxaabadii baaba dee amana rasuulu bima anzila ilayh min rabbi oo dee mu'miniintii waati ay lahaayeen oo rabbana latuaakhidna haddaba qad facaltu baa kuwaas la yidhi o waa la wadaagsanaynayo waa bishaaro guud ahaanba ummaddii loogu bishaareynayo oo rasuulka ilaahay wax ku kooban maahay ummadiisna way la wadaagsanaysaa axaadiisa kalena way noo fasiraya bal markaas siintu waa wixii muqtadahooda ahaa wixii dee iyaga las markaa laguma dalbayay kulansanayeen ayaad helaysaa weeye markaad aqrido waxadaثana axmed ibnu yunusa kolley axmed ibn cabdillahi ibnu yunus weeye awowgii baa loo tiriya aadna kitaabka ugu soo noqnoqda waa nin imaamo weeyaan oo isaguna imaam axmed iyo dabaqadii wey maalin baa imaam axmed inuu yimi oo uu doonayo u lahaa bal yaan wax ka akrisa ama xaggeen u rixleeya yaad ii tilmaamaysaa inaan u xereeyo waa xerayntii inaga cibaaradeedii ama rixlayntii oo kale markaasuu yihi usoco ama waxaad qabataa axmed ibn yunus magaalo kale u deganaayo irxal ilى aحmed ibn aحmed ibn cabd لlahi بn yunس fainahu shaik ااسlاm waa imaam axmed baa taa ka cabiraya waa shaik ااسlاame urexle xaggii imaam axmed sanadun bu adigu xoogaa bu ka geeri horaya dhowr iyo toban sanadood bal marka axmed waa axmed ibn cabd لlahi بn yunس qala xadaثna زuhayr qala xadaثna mansur عan ibrahima عan cabdالرaحman بn يزيd qala anahu qaal laqitu aba mascuudi cinda الbeyt kalley wax saasa dee meel meel un aan yar tilmaano mooye sanadka kuma joog joogsanayna dadkana waa tan soo aragnay laakiin dhibyaraan baan lagu dabdin wuxuu doonaya rijaal inuu bartana dariiqada ugu sahlan ee uu ku baran karaa maaha inuu kitaab dee taraajima intuu qaato daalacdu hadduu doono kitaabkii soo dhameeya wax qalbigiisa ku hadha ama daakiradiisa ku hadhaa way yaraanaysaa ee laakiin marka san oo kale kitaab sanadle la aqriyayo haddii dee sanadkii laguba joogsanayo ama xataa haddaan lagu joogsanayn ruuxu xaggiisa uu ka dadaalo dee ruux kastoo soo maray hadduu kitaab taraajima sida taqriiban makaashif oo kala qaato mid kasta haddana baxse ayuu ku noqonayo soo noqnoqodkan badan dadkan khaasatan axaadiistoodu badanta had iyo goor soo noqnoqonaya marka dambe saasaa lagu dabdiyaa lagu bartaa ruux ay ugu sugnaataa waayo bal taas weeye haddaba zuhayrkani waa zuhayr ibnu mucaawiya abu khaysam aynu in badan isna soo aragnay abu khaysamihii kalena waan garanayna zuhayr isna la odhanayo ka horeeyey mansuurna waa mansuur ibn lmuctamir waa imaam macruufa aad iyo caabid iyo taa ahaa kolla bal cibaadadiisiiyo umuur hore aan uga soo yar qisoonay ibraahimkuna dee casharadan ba inoo dambeeyey waa inoogu sugnaa waa imaamkii ibraahim ibn yaziid nakhaci cabdiraxmaan ibn yaziidna hore waan usoo maray waa nin abtigiiba ah oo waxa weeyaan cabdiraxmaan ibn yaziid ibnu qays baa la idhaa bal waxaan hore usoo aragnay isaga walaalkiina waan soo aragnay aswad ibn yaziid ibnu qays waxaa kaloon soo aragnay adeerkood oo laakiin aswad kaba weyna calqamat ibnu qays oo caawa inooguba sugan nin baa jirta aswadkaasi dhalo isna cabdiraxmaan la yidhah iyo ibraahimku markaa usray ahaayeen ninkan arday u ahaayeen be ilaahay subxaana watacaala wada siiyey cilmi iyo camal oo dad bay ahaayeen cilmina lahaa cibaadana lahaa camal wada siiyey waa usrada ragga aan tilmaamayo ibraahim nakhaci isla wada reer nakhac bay ahaayeen cabdiraxmaan ibnu yaziidkan aan hayno walaalkii aswad ibnu yaziid iyo nin uu ninkaa kala dhalo kana u adeeriyo cabdiraxmaan ibn mascuud la yidhaah iyo adeerkood calqabat ibnu qays oo kaleo isaguna waana min kibaari asxaabi ibni mascuud raggo ibraahim nakhaci maahe lakiin ragga kale qaala wuxuu uhi cabdiraxmaan ibnu yaziid laqiitu waxaan la kulmay abا mascuudin cinda الbeyt abا mascuud الbedri weeye waa صaxaabigii cqbaة بnu camrin en horey usoo maray abا mascuud الbedri baan la kulmay halkuu kula kulmay waa cinda الbeyti kacbada agteeda faqultu waxaan idhi uu dawaafayey markaas halkiibu cilmiga ku weydiiyey dawaafkii faqultu waxaan idhi xadiiثun xadiiث xadiidkaasoo balaganii canka aniga isoo gaadhay oo wuxuu ka maqlayna adeerkii calqama ayaa isaga kasii maqlay isaguna isagu ka maqlo waa loo dhexeeye lakin de waa ninkan uu soo gaadhay bo kii buu doonaya bal waasidadii uu meesha ka saaraya sanad cali u dalbaya balaganii canka fi laayateyn kaasoo ahaa labada aayoodood ee fi suurati baqara kayfa bal xadiidkaa iga waran buu leeyahy waa xadiidkaa isoo gaadhay adiga xaggaaga laiga soo gaadhsiiyey ku tacaluqsanaa labada aayadood ee suuratulbaqara ugu dambaysa bal kaa iiga waran baan idhi buu yihi faqaala wuxuu ihi nacam ha oo dee xadiidku waa jiraayo qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi alaayataani labada aayadood oo min aakhiri suurati lbaqarati suurat lbaqara dhammaadkeeda ah amna rasuulu ilaa suuradda dhammaadkeeda intaa wey man qara'ahumaa ruuxa aqriya fi laylatin habeen aqriya kafataahu way kaafiyaan oo habeenkaas way ku filaadaan oo way kaafiyaan bal xadiidka duruqdiisaa dhamaynaa baabku isagu duruqdunbuu ku dhammaanayaa markaan baan eegeynaa kafataahu waxay culimadu yidhaaheen umuuro sanadka inagu yar sugan oo u yar baahan tanabuhunna waa jira oo waa kanoo imika wuxuu ihi waa isoo gaadhay ciddii ay kasoo gaadhay waaba tan sanadkan waxadaanaa isxaaq ibnu ibraahima qaala akhbaranaa jariir xa وxdثna محمد بن المثنى وبن بشhاaر قال xdثna محمد بن جعفر qال xdثna شhuعبة kilahma waa شhuعبة iyo جرير iبن عبدالحميد waa labada labadooduba can maنصوri بhada الاسناaد isناadkuna waa kan imakaan kaba soo baxnay matigiina waa kaa horo n xdثna من jاب بن الحاrث التميمي qال أخبرna بن مسر عن الأعمش عن إبراهيم عن عبدالرحمن بن يزيد عن علقمة بن قyس عن أبي مسعوud الأنصاري yar sanadkan yar eego ufiirsada ibrahim waa markii horeba o inoogu jiray ibrahim nakhaci xadiidka wuxuu ka wariyay cabdiraحman ibnu yaziid markaa isaga sheekh maanta waxa u ah ninkan abtigana u ah cabdiraحman ibnu yaziid cabdiraحman ibnu yaziidna iyuu xadiidka ka wariyey can calqamat ibn qays ee markii dhaweydaag abu mascuud buu toos uga warinayey lakiin waa waasidadii uu lahaa balagani canka waabatan oo markii hore wuxuu ka maqlay calqamo adeerba u ahaa dabadeed buu la kulmay abaa mascuud buu laba kulmay abaa mascuud buu xadiidkii toos ugaba qaatay marka muxuu yihi waa markii hore tani iyo riwaayadiisii hore can cabdiraحman ibn yaziid can calqamata bni qaysi can abi mascuudi اlanصariyi qaala qaala rasuulu llahi salى اllahu alayh wasalam rasuulka ilaahi baa wuxuu yihi man qara'a haatayni اlaayateyn labada aayadood ruuxa aqriya min aakhiri suurati اlbaqarati fi laylati habeen aqriya kafataahu way kaafiyaan ama way kuba filaadaan qaala cabdالرaحman cabdالرaحman ba wuxu uhi waa cabdiلرaحman ibn yaziide xadiidkii wuxuu ka maqlayna markii o calqame falaqitu abaa mascuudi abaa mascuud baan la kulmay wاlxaal huwa yaduufu biاlbeyti waa tii markii hore uu lahaa cinda اlbeyti isagoo dawaafaya beytkii kacbadii dawaafaya fasa'altuhu waan weydiiyey cibaaradii uu weydiiyey su-aashiisna waa tan soo aragnay faxadaثanii bihi can الnabiyi salى الlahu عalay slam waasidadii baa markaa meeshii ka baxdayo xadiidkii buu igu warramay isagoo rasuulka ilaahi iga soo naqlinaya sanad kalena waa kan waa xadiidkii un waxadaanaa waxadaثanii caliy bnu khashramin qaala akhbaranaa ciisa yaعni bna yunusa ciisa bnu yunus xa waxadaثana abubakr bn abi shaybata qaala xadaثana cabdullahi bnu numayrin jamiica marka waa cabdullahi bnu numayr iyo ciise bnu yunus labadooda ayaa xadiidka ayay ka wada maqleen can اlacmash acmash can ibrahima an calqamata cabdiraحman eeg markii hore ibrahim wuxuu ka warinaya cabdiraحman cabdiraحmanna dee calqama baynu aragnay marna calqama may ahayn cabdiraحman baa markaasi dee calqama adugu markii hore un calqama waa loo dhexeeyey sanadkan imakaan kaba soo baxnay halkana waxaa ku sugan inuu ibrahim calqama iyo cabdiraحman ba ka wada maqlay iyadana tan kale oo sideedii baan ku xambaaraynaayo markii horena cabdالرaحman iبn yaزيid buu xadiidka ka maqlay oo calqamo kaba warinayo calqamana uu kaba warinayo abaa mascuud waana ta aan soo aragnay cabdالرaحman inuu dib ula kulmay abu mascuud oo uu markaa toos ugaba wariyey haddaba iyadoo arrinku ka ahaa ayuu dib haddana calqama ayuu isagiina waaba dee isagana qaraabadiisii markaas ayuu ula kulmay o xadiiskiiba ayuu dib uga maqlay oo markaa ibrahim kolna cabdالرaحman buu kaba warinaya can calqama waxa weeyaan dee waana uu kaba wariyo waa la kulmay haddana xadiiska naftiisii calqama sida cabdiraحmanna kolna uu abu mascuud toosu kaba warinayo kolna uu calqamo kaba warinayey meello wahm ma aha khada ma aha waanay kolkol dee ruwaadda way kusoo noqota kolkol marka aanay waxyaalahan sugnayn ayay dee umuuraha caynkan oo kale almasjid fi mutaصil asanid nooc la idhaah iyo almarasil de almarasil alkhafiya oo kale labada arrimood ba kolkol asanida caynkana laysku cileeyaaye lakin kani waa su waxaa inoo sugan inay kulan labadan siyoodba ay dee inoo saxiix yihiin oo midna maaha mazid fi mutaصil asanid midna inqidac baa ku sugan lama odhanayo marasishii khafigeed lagama dhigayo arrinta kale iyadna jirtaa bal sanadkii hore mansuur isagu naftiisu walow xaafid saibise ka dhiga malaa dee haddaan kaba reebno mansuur ibrahim iyo cabdiraحman taabicin bayna lakin sanadkan dambe acmash baa meeshii jira oo xadiiskii warin ibrahim buu kaba warin calqama iyo cabdiraحman afartuba waa taabiciin walow dee marna labadooda ay kala warinayaan acmash can ibrahim can cabdiraحman can calqama afar taabicidaa suuradaha hore isku xiga oo midba ka kale ka warinaya dee kolkol suurooyinkan kale ama duruqdan kale waa kuwan saddex kusoo ururaya laba markay sidnaadaan can abi mascuudi can nabiyi slى الlahu عalيه waslm mila وxadثna abubakr بn abi shaybata qala xadaثna xafs وabu mucaawiyaةa can اlacmashi عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن أبي مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله xadيiثka drqdiisa way noo dhamaadeen horta way inoogu sugantahay labadan aayadood fadliga weynay leeyihin oo dee xadiiskii horena waa taa khawatimu suuraة البaqرة bal haddaan iyaga ku daynaya haddaan lilahi ma fi الsamaawaati kusoo darnama xadiidkaa horeba taasi waa taa inooguma sugnayd lafdigana rasuulki ilaahay uu yihi kafataahu halkan imaam nawowi raximah llahu tacaala xadiiskan dambe isna in yaroo kooban buu kuba sharxay lafdigaasu ka qaate waxaa la yihi bui kafataahu can qiyaam leyl kolay lafti xadiisna waa kuba yimi oo qiyaam leyle ayay kagaba filaanayaano hadduu ruuxu cishaayigii dabadii labada aayadood aqriyo waxaabay kaba gudayaan qiyaamkii habeennimo ee uuba kicilaabay ka kaafinayaano kaba gudayaan waxaa kaloo lagu fasiray kafataahu min ashayطaan oo dee shaydaanka sharkii iyo dhibkii buu kaga badbaadaya hadduu aqriyo iyada nafteeda riwaaya way kuba timi kolley xadiid mucaad ba ahayd haddii aad aqrido in waxa weeyaan taasoo kale walow malaa ku jini ah dee o bal masalan wuxuun ay dhex mareen hadalkii ahayd oo dee kolley waana hadal sida kii kale uu rasuulka ilaahay ku yihi sadaqaka wahuwa kaduub eh haddii aad aqrido dee beydkaaga ku aqriday inaan shaydaan usoo dhawaaneyn oo kaleo bal shaydaanka sharkii waxaa kaloo la yidhi dee aafaadkii iyo balaayooyinkii ilaah baa ku badbaadinayo aafaadkii buu kaga badbaadinaya bal intuba waa aqwaal waxaan u leeyahay sheekhu waxaaba suurtagala intiiba in laysu wadageeyo oo dee qiyaamka habeennimona inay kaba kaafin sharkii shaydaanka uu kaga badbaadi aafaadkii kalena uu kaga badbaadi bal adigu kolley waa fadli weyn oo kuba sugan qiraa'adooda la aqriyayo oo ay tahay ruuxu inuu baraarugo oonu dee ka kaafil noqon fadliga intaa leega labada aayadood ee in yar uu kuba dhammayn karaa ay leeyihiin baabu fadli suurati اlkahfi wa aayat اlkursiy wuxuu u baabaysan yahay suuratulkahfi fadliga ay leedahay iyo aayaddan aayatulkursi iyadna fadligeeda وxadثna mحamed بن المsنى qala xadaثna mعaad بن هiشhaami qala xadaثnii abi abina wa هiشhaam addasawayi taas weeye waa imaamkii macruufka ah can qataadata can salim bn abi اljacd الqadafaniyi can macdana bn abi ضalxaة اlyacmariyi can abi الdardayi ana الnabiya slى الlahu عalيه waslm qaal sanadka qataade iyo salim iyo macdan intuba taabiciintii bay kaba mid yihiin salim bn abi ljacdina hore ayaan uba soo noqno abuljacdigana raafic baa la idhaaye lakiin alqadafaniyi tan nisbadani kolley nisbe maaha inuu reerkan kaba dhashay ee waa mawaalidii reerkan oo alashacina kutubta kolkol waa u yimaadaaye lakiin waa mawlaahum waa mawaalidoodii in badanna ruwaadda taasi way kuba badan tahay dad badan oo reer loo nisbeynaya alqurashiya alansaariya arrinkuna uu yahay walah walahoodii buu lahaayeena aanu reerka kaba dhalan oo bal taas macdan ibn abi dalxat alyacmarina isna waa taabici macruuf oo reer shaam ahaa wuxuu yihi markaa abu darda ana nabiya salى اllahu alayh wasalam qaala wuxuu yihi man xafida ruuxa xifdiya cashra aayaatin toban aayadood oo min awali suurati اlkahfi suuratulkahfi bilowgeeda ah waa tobanka aayadood ee ugu horeeya suuratulkahfi cusima waa laga badbaadiyaa oo waa laga nabadgeliyaa wey oo laga ilaaliyaa min adajaali dajaal fitnadiis oo hadduu gaadho weeye fitnadaa dajaale ah fitno adduunyada soo martay nebi aadam laga bilaabo abuurkiisii ilaa qiyaami saaca fitnada ugu weyn xadiis baa saas kuma sugan kitaabkeena laakiin aakhirka kuma sugan oo dee adduunyada may soo marin fitno intaa kaba weyn taa dajaal kaba weyn oo de waa waxyaalahan sida xadiidka nawaasi lakin waa kitaab alfitan inooguma iman doona ama kitaabkaba kuma sugan imaam nawawina raximah llahu tacaala riyaad saalixiinka kitaabu lmansuuraati walmulax waa meelaha ugu dambeeya kitaabkiisan riyaad de uu kuma soo aroorinaya baabka kitaab almansuuraat bilowgeeda uu kuma soo aroorinaya xadiidka nawaasa dee waa tan waxyaalo badan oo xataa inuu samadii odhanayo biyo ay dee soo da-ayso dhulkii kunuusiisa ay usoo baxayso waxyaalo dee kolley ruuxii aan ilaahay subxaana watacaala iimaanka u ilaalin uu kuba kadsoomayo walow dee wax kaloo taas dhidkeeda ah daatadiisa kaba muuqdo dee naqsigiisa iyo waxyaalaha tilmaamaya iyo waxaan uu sheeganayo inaanu ahayn arrinku dee taasna ay jirto oo ruuxii mu'minkaa dee taasna uu aqriyayaba arkayana haddaba fitnada caynkaasa ayaa ilaahay ka ilaaliya ka badbaadiya bal xadiidu dariiq kaleu leeya waa kan وxadثna محamed بن msنى وبن بشhاar qاaل xadثna محamed بن جaعفr qال xadثna شhuعبة ح وxadثnي زهير بن حرب qال xadثna عaبدالرحمن بن مهدي qال xadثna hmاm جaميعا عن qtاdة marka hmاm iبن yaحyahan iyo شhuعbahaasoo markii horeyn dee xada intii ka horreysay waa labadoodaase labadooduba waxay ka wada wariyeen xadيiثkan عan qtاdة بhada الاسناad lakin waxbay ku kala duwan yihiin o qaala shucbatu shucba wuxuu yidhi min aakhiri اlkahfi suurat اlkahfi aakhirkeeda toban aayadood oo suurat اlkahfi dhammaadkeeda ah wa qaala hamaamun hamaam wuxuu yidhi min awali اlkahfi suurat اlkahfi bilowgeeda kamaa qaala hishaamn hishaamna waa riwaayadii makaan kaba soo baxnay hishaamu dasawaye oo macnuhu waxa weeyaan xadiidkan qataada warinaya sanadkaa aynu soo aragnayna uu ku warinaya halkana saddex raawi baa inoogu sugan oo qataada la wada kulmay xadiidkana ka qaatay mid wuxuu ahaa hishaam dasawaai midna waa shucbat ibn اlxajaaj midna waa hamaam ibnu yaxya marka wuxuu sheekhu ama muslim raximah llahu tacaala waradiya canhu uu inoo sheegayaa laba raawi ama laba dee taasi hamaam iyo waxa weeyaan hishaam in riwaayadoodu ay ahayd min awali suurati اlkafi raawi waa ninkan xaafidka ee mudqikaa shucbana dee waxa weeyaan in riwaayadiisu ay ahayd min aakhiri suurati اlkafi bal riwaayo uu isagu leeyaho taa kale ku timina way jiraan malaa riwaaye hishaamna waa la helayaa ruwaad kale oo iyaguna taa yidhi o bal markaa labadan arrimood baa horta ama tanaa ku yimi waana xadiis keliya un waxaan imika markaa ugu xambaarno aan idhaahno dee tanna wakti bay tanna wakti bayd oo labaduba taas dee barhkood waabay ku jamciyeena lakin xadiiskii baa dariiq keliya u leeyahay waana qataado unbaa lagaba wariyey dee lafsigiida midna toban kuba iyo markaa awalku ku yimi midna aakhirka bacd alculamaa waxay raajax yeelaan kuwaada badan daraaddeed ee meesha kuba timi labadan iyo cid kaloo jirta riwaayadan min awali suurati اlkafi bay raajax yeelaan oo dee ruwaadii baa jaanibkaa u badan oo tan kale ka raajax yeelaan xataa muslim waa kan ishaarayo oo laba ka dhigay inay isku raacsan yihin min awali suurati اlkafi shucbana uu kala gooni noqdo min aakhiri suurati اlkafi iyagoo shak keliya kaba wada wariyo bal haddii tarjiix loo baahdo taas baaba la raajax yeelaya barhkoodna de waxaabay dhahaan qaradku waa suuradan ba oo dee awalkii ba dee looga wada jeedaa suuradda oo dhanba oo markaa awalkii akriya kuba kulansatay bal waxaan leenahay taa hore aan ku yardayno waxa weeyaan un tan bay leedahay waxay markaa aimada qaarkood yidhaahaan dee suuradani waxyaalo la yaablo oo qariiba khaasatan bilowgeed ay kulansato waa nimankan asxaabulkahfi iyo qisadood ruuxa qisada aqriye utadabure u arka waxyaalahaa dhacay oo saddex boqol iyo ziyaado dad hurday oo ciiddii ahayd markaa intaas waxmay cunayn waxmay cabeen way hurdeenoo haddana waa kaa ilaahay soo soo kiciyeyba way soo tooseenun iyo umuurahaasi waa acaajib dee ruux hagaag u tadabura uu markaa waxyaalahan uu wato ee dajaale iyaguo waxyaalaha qariibkae la yaab kale dadku ay kuma kadsoomayaan taasuu garanayaayo ilaahay qudradiisa iyo umuurahaasoo markaa kuma kadsoomayo sanbuu gaba badbaadayaa ee baluu kaba badbaadayaa laakiin arrin baa jira xadiis akhirka kitaabka ku sugan oo imika halkan ninka xafidiya daahirkiisu waa hadduu intaaba hayo suuraddaa xafidsayo ama tobankan aayadood halku hore ama kuwa dambe inuu xifdigaa ku badbaadayo laakiin xadiidka aan sheegaya waa kaa riyaadkana kuma sugnaanna waa tibnu samcaan xadiidkiisa ayaa waxaa laftigiisa waa kitaabulfitan markay noqoto صaxiixa muslimna faman adrakahu minkum falyaqra calayhi fawaatixa suurat اlkaf macnaa dajaal buu fidnadiisa rasuulku kaba warramay ninka idinka idinka midee soo gaadhay haleela hadday dhacdo inaad haleeshaan oo ninka aada laba kulantaan dajaalka ku aqriya aqriya weeye suuratulkafi bilowyadeeda abi daud laftigiisna wuxuu ahaa xadiidka naftiisa un weeye lakiin laftiga abi daud faman adrakahu minkum falyaqra calayhi fawaatixa suurat اlkafi fainaha jiwaarukum min fitnatih ruuxa soo gaadha ee la kulma ha ku aqriyo suuradaas waxa wey suuratulkafi fawaatixdeeda dee tobanka aayadood baan kuma fasirayna markaasaa maxaa laftiga abi daud raacsanaa fainaha jiwaarukum min fitnati jiwaarka taasi waxay badbaaday idinka noqonaysaa fitnadii markaa bal haddaan isku fasirano xifdigan baaba imakaa noqonaysaa muraadku dee ciddii markaa la kulantay waktigaa joogta aqrin uu aqriyo ayaa badbaadadii keenayso xifdi keliya uu xifdisan yahay de markaynu xadiidkaa kale kuma fasirno ee xifdigii halkan loo jeeday jiwaarka iyo cismadu ay kaba imanaysay ayaa ah ruuxii dee waktigaa soo gaadhay laba kulma hadduu aayaadkaa aqriyo ilah baa subxaanaه watacaala fidnadiisa kaga badbaadinayo markaa bal waxaan leenahay xifdi maaha ee waa qira'adii waktigaasna weeye oo waktigaa ruuxu soo gaadhay laba kulmay hadduu kuba aqriyo fidnadiisii waxa weeyaan ma raadaynayso ilaah baa kaba badbaadinaya bal waana xadiidku dee waana ta aan sheegayno inay mid inoo iman doono laftigaa ziyaadadina de abi daud lakin waa xadiidkaana waa ibnu samcaan bal markaa kolleyba waxaa inoogu sugan fadliga ay leedahay suurat lkafi ay leedahay taas baa inoogu sugan waxaa jirtana de malaa fadli intan ka badanna waxyaala waa usoo arooreen qur-aankana si guud dee fadligii waaba kalaamkii ilaah waa leeyahay suurado kala duwanna fadli khaas oo barhkood waan arkaynaa inta halkan inoogu sugan axaadiidii saxiixayd waxyaalihii ku yimi weeye kollayna dee muslim waa intii uu warinayo kol intaasna kuma dhammaanayso laakiin waxaa jirta oo dee dhici kartana kollay kutubta kala duwan tafaasiirtii bay ku sugan tahay kutubtan raqaa'iq iyo waxyaalahaas wacdiga iyo wixii bay kuma sugnaanaysaa mawaacidii xadiisyo mid ubey ibnu kacab laga warinayo ibn ibnu cabaas lagaba warinayo qur'aanka suurad suurad fadli gaara u sheegto laga bilaabo faatixada ilaa suurat nnaas ayaa markaa tafaasiirta qaarkood barhkood markay suuradda dhameeyaan bay soo arooriyaan tafaasiirta qaarkood waabay dee xadiidkii bay googooyeen un suuradda birogeed ay soo arooriyaan kollay tafaasiirta taa ka nadiifkaa tafsiirka ibnu kasiir iyo waxyaalahaas isagu nadiif buu ka yahay laakiin dee zamaqshari hadday tahay saclabi iyo waaxidi oo kale iyo aduuro kala duwan bay tafaasiirtooda dhacdee waxaan leenahay un xadiidkaa dheere ubay ibnu kacab iyo ibnu cabaas iyo lagaba warinaye dee suurad kastaba fadli gaara u sheegaya horta wax ka sugaada ma waa xadiid aan asal lahayn waa mawduucba weeye kutub tafsiirna waxyaalo kusoo noqnoqdayo kutubta raqaa'iq iyo kutubta khawaasta qur-aanka ka hadashiyo fadaaishiisa iyo waxyaalahaasi way jira waa xadiid mawduuca suuradaha qur-aanka ee bal fadli kusoo arooreyna suyuudi oo kale iyo mala kitaab buu leyahy lakin kitaabkiisa maan arag walow dee suurado uu nadimiyey oo dee bal matsalan waata aan zaharaaweyn soo aragnay sabca diwaalna si guud baa malaa wax u yimaadeen suuratulkafi baan haynaa faatixadii qul huwa allahu axad iyo mucawidateynka way noo soo socdaan suurado aan kitaabka ku sugnayno ilaa zilzilati iyo alkafiruun iyo rubcu lqur'aan walow asaniida maqaal ay kuma sugan tahay bal waxoogaa baa jiro kollay suyuudiya ay ururiyeen waxaan leenahay way jiraan oo fadliyo dee fadligu wada mawduuc maahay waa taase ima halkan fadlika suuratulkafi waa inoogu sugan yahay waxaa jirtana oo suuradan ay usoo aroortay bal in la aqriyo maalinta jumcada fadli gaarana aqrinta jumcada la aqriya ay leedahay axaadiista halkan kusoo aroortay kolley dee wa laba istiraaana way sugantahiyo waxaan sugnaynba way yeelanaysaa oo bal masalan xadiis baaba jira ibnu cumar xadiiskii ahaa ruux hadduu maalinta aqriyo in nuur isaga u iftiimayo dee min qadamihi ilaa canaani sama oo kale iyo ibnu kasiir su isagu yidhaaho xadiidkaas dee akharu axwaali waa inuu dee mawquuf yahay baaba la odhan karaayo rafcinimada ma sugne laakiin kuwa bal albaniyana uu saxiix yeelo kolley saxiixu tarkiib wa tarhiib dee labada dhinacba way kuba sugan yahin tarkiib iyo tarhiibka labada arrimoodbe tarkiibkii suuradda iyo bal umuuraha kuba tacaluqsana oo ah ruuxii dee suuradda aqriya inuu nuuru iftiimayo ilى bayt اcatiq waa sugaya albani oo kale ama in loo dembi dhaafayo ma bayna de maa bayna aljumcatayn oo kale bal adigu fadli sidaasoo soo arooray oo maalinta jumcada in la akriyo waa maalinteedaas la akriyo way jiraan oo axaadiisa qaarkoodna saa aan sheegayo albaniya ay xoogeeyaan kollay saxiixa tarkiibka uu kuba xoogeeyaa jira walow barhkoodna alfaadahoodu dee ku tacaduday baa jiro aanay sugnaynba oo bal fadligaa kalena suuraddu waa usoo arooray suuraddan suuratulkaf xdثna abubكر بن abي شhaybةa qال xadثna عبدالأعلى بن عبدالأعلى عن الjurayriyi سacيid بن iyas baa la yha hore inuu soo maray waa nin صغاara taabicin kaba mid oo kale akhira cmrihin ama saddexii sano ugu dambeeyana اkhtilaaط kuba yimi can abi saliil isaguna kolley waa inaad moodaba inuu isagu hadduu saxaabada qaarkood jurayri arkay isagu aanu aragbo de ay laakiin sida wakti ahaayeen un oo magaciisa durayb ibn nuqayr baa la yidhaha kolley axaadiidiisu kitaabka ma badno waa aad bay ukooban tahay عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن بن بن كعب قال قال رsuل اللhi صلى الله عليه وسلم رasuulka ilaahi ba wuxuu yihi yا أبالمنdir waa kunyadii ubي بن كعب أبالمنdirow atdrي ma garanaysa oo miyaad og tahay أي آية aayadta kamide min kitaaب الlahi kitaabka ilaahay kamida macaka xaal ay macaaga tahay oo cdم weyn manaa aayadeeba de aayaadka qur'aanka ee kitaabka ilaahay aayaadkiisa adiga agtaada tiba ugu weyn oo tadleedu intaasa ugu weyn ama uguba mudan waa tiin qaala wuxuu yihi ubayi qultu waxaan ihi allah warasuuluhu aclam cilmigii wuxuu u celiyay ilaahiy rasuulkiisii rasuulki ilaahay kumudayn intii qaala wuxuu yihi ya abalmundiri atadri ayu aayati min kitaab illahi macaka acdamu qaala de markuu arkay rasuulka ilahi su-aashii dib ugu soo celiyey markii u yihi allah warasuulu aclamna ti aan ku joogsanba oon isagii dee su-aashii aan ka dayn ayaan yidhi buu yihi qultu allahu laa ilaaha ilaa huwa alxayu اlqayuum waa aayaddan aayatulkursi waana kii fadligeeda inoo soo dhigtay qaala wuxuu yihi markaa ubay fadaraba fii sadri rasuulka ilaahi baa laabtaydu gacantii ku dhuftay oo laabtaydii oo de waa cilmigan badan iyo taa ulaay adigu ayuu laabtaydiibu gacanta kuma dhuftay o wa qaala wuxuu yihi wallahi liyahnika alcilmu abalmundiri abalmundiri yadi xarfu nidaha xadfan markii hore waa taa jirtayba liyahnika macnaa ay liyakun ilcilmu hanii'an laka weeye cilmigu ha kuu noqdo wax ku farax geliya waa bogaadin uu ku bogaadinayo cilmigan iyo aqoontan iyo taa uu leeyahay cilmigan badan ilaahay siiyey taas buu leeyahay waa wax weyn ayaa ilaahay ku siiyo cilmigaasa ee taasaan kugu tahniyadaynayaayoo kolley asalku malaa yahnika buu ahaan lahaayo oo hamzadiie laakiin way go-an tahay uun laamtuna waa laamtii laamul amarkee dee ficilka mudaaric markaas gelaysay oo macnaha ha noqdo oo maaha dee imika cilmigii wax la amraye macnaha tan ah ha noqdo cilmigu wax ku dee adiga bogaadin kuu noqda ama waan kugu tahniyadaynayaa weeye ee ha ku farax geliya cilmigaa ilaahay ku siiyey garashadan aad garatay aayatulkursi inay aayaadka qur'aanka ta ugu weyn tahay waa dee sax waa sawaab waa saxiix weeye waa cilmi ilaahay ku siiyey ee kaasi ha kuu noqdo wax de adiga aan lagugu tahniyadaya ama hani an laka hada alcilm abalmundir ya abalmundir abalmundirow bal markaa iyada xadiidkana waxaa inoogu sugan aayatkursiga fadliga ay leedahay ayaa inoogu sugan inay tahay aayaadka qur'aanka ta ugu weyn saa faatixaduba suwarta qur'aanka ta ugu weyn xadiid kaloo saxiixa ku sugan bay taasi kutimi bukhaariyo ay u tahayba weeye bal marka halkana kolley waxyaalahay culimadu dee waxaabay yidhaahaan halkana ay uba sugantahay aayatulkursiga waxaa keenay inay noqoto acdam aayaati lqur'aan ay noqoto waxay kulansatay usuul alasmaa'i wasifaati dee haggi marka la eego waxdaaniyadii alxayaat alcilmiya qudradii iraadadii ilaahiya usuushii bal asmaada iyo sifaatka ayay kulansato waa sifaatkii ilaahay waa saa suuratlikhlaaska inoo dambeeye thulus alqur'aan maahe iyaduna sifaatkii ilaahiya taas iyo dee umuurihii ilah kuba tacalluqsanaa iyadii khaas kuba ah ama iyadu kulansatay bal taasba weeyaan oo taasaa keentay tacdiimkan iyo fadligan weyn waana ti de xadiidkii kale ama xadiidkii abu hurayra markii uu rasuulka ilaahay u diray inuu sakaatulfitri la qaybin de intaan la qaybin dadka la urinayo ay keenayeen uu ilaaliyo shaydaan imaniyuu kolba wax kaba xadayay markii dambe uu yidhiba de haddaad aayad waxbaan ku barayaayo aayadda haddaad akrido de habeenkiiba akrido ilahay xaggiisa kuku ilaaliya kama zuulayo ilaa dee aad ka waaberisanayso rasuulka ilaahayna inay taasi run tahay uu sheegay oo bal waana arrin de ah waktigaa la seexanayo iyo e aqrinteeda iyo aqalka lagu aqriyayo umuuraha fadligaas bale arrin baa jirta halkan culimada ay yar taabtaan oo dee xadiidku wuxuu keenaya walow qur'aankii kalaamkii ilaahay yahay waa hadalkii ilaahay isagu weeye in haddana uu isagu naftiisu kala fadli badan yahay uu kala wen yahay kalaamkii ilaahay culimada qaarkood baa taas kaba dhiga halkan manaa acdamnimadan iyo afdalnimada soo aroortay manaa faadil iyo cadiim iyo uno waxay malaa yar tawahumeen haddii la yidhaha dee suuradani suuradan way kaba fadli badan tahay ama aayadani aayaddan way kaba fadli badan tahay tan la leeyahy waa laga fadli badan yahy nuqsaaniya inay ugu sugan tahay dee kalaamkii ilahayna wax naaqisi kuma jiro waa kalaamkii ilaahay subxaana watacaala taas lakin bal waxa weya waa bacd alculamaa qowlkoode lakin dee intooda badan ahlucilmigu tafdiilka way kuba tagaan barkood waxay ka dhigaan tafdiilkan inuu ka dhalanayo sawaabka oo dee waana dee ilaahay fadligii subxaanahu watacaala oo bal matalan dee suuradan ama aayaddan la yidhi kuwa kale kaba fadli badantahay ajriga iyo sawaabka ka dhalanaya qiraacadeeda iyo inuu kaba badnaan ima bacdigood say iyagu kuba tagaan halkan kuma fasiraan waana tan imika imaam nawawi raximah llahu tacaala uu kaba soo naqlinayo khaasatan ay qaadiciyaan iyo uu kaba soo naqlinayo qowlkana uu kuba gaabsanayo de waxaa kaloo ah fadligii in laguma fasiro sawaabkii mid haba noqdo oo rasuulka ilaahay wuxuu inoo caddeeyey salawaat ullahi wasalaamu aleyh xarf qur'aana haddaan aqrinayno toban xasano laynooga qorayo xarafka hadduu aayad kursi yahay iyo hadduu suuratulkhalaas yahay iyo hadduu suurad kale yahay aayaddii daynka yahay ama tabad yahay ama taas oo kale waa ajrigaas way ku siman yihiin oo taas waa laynoogaba qoraya fadligaas waa mid arrinku inuu yahay marka la eego xagga umuurahan ay kulansatay iyo mawduucooda iyo muxtawahooda jaanibkaas baa tafdiilkan iyo tacdiimkan keenayabo de aayaddii kursi waa kan sifaadka ilahi iyo taasi suuratulkhilaas iya bay kulansatay bal taas iyo wixii markaa aayad kaloo sida suuratu tabadoo dee sheegidda iyo warramitaanka abija abilahab iyo lagaba warramayay ama aayaddii daynka oo ah iyadna umuuro inaga inaguba tacalluqsan oo waxyaalihii mucaamalaadkeena taas aya le de muxtawihii baa kala duwan oo waa xagga mutacalaqooda waxay kuba tacalluqayaan ama muxtawahooda taas bay oo ayay ku kala dunaanayaan oo fadligan iyo tacliimkani keenaya bal waxaan leena lakin de axaadiis iyo nusuustii kala dunayd ee tafdiilkaa keenaysay way jiraan iyadoo qeybtan marka kalena aan wax nuqsaano waa kalaamka ilaahay subxaanaه watacaala taasi aanay uguma sugnayn bal jaanibkaya ama ha la yidhaho sawaab badan ama ha laba yidhaaho waa jaanibkan muxtawa iyo waxa ay kulansadeen baabu fadli qira'ati qul huwa allahu axad qul huwa allahu axad aqrinta la aqriya fadliga ay leedahay baabkii weeye waxadaثanii زuhayr bnu xarbi wamuxamed bnu bashaari qaala زuhayru xadaثanaa yaxya bnu saciidi can shucbata sheekh keligay ka wada wariyeen lakiin cibaaradii زuhayr baa tan ahayd xadaثanaa yaxya bnu saciid inuu yihi ka kale waxaa wala dhici karta can yaxya inuu yihi ama yaxye keliya kuba yaxya oo can uu isticmaale inu xadaثanaa laba iman ama xadaثanaa yaxya keliyon ibnu saciid raacin adigu lakin sheekh keliyon bay wada leeyihin عن شعبة عن قتاadة عن sالم بن أبي الجعد عن معdان بن أبي طلحة عن أبي الdرداي kolley labada dambe taaبiعي iyo صحaabiga waa timika ama baabkan kaka horeeya ay noogu sugnaayeen عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنه qاaل wuxuu yihi rasuulka ilaahi ayعjiز miyuu ai miyuu ka caajizayaa أحadكم أحadkiin أn يقرأ inuu aqriyo في laylaة habeen ثulث القرآaن qرآaنka saddex meelood marka loo dhiga meel ahaan taas oo axadkiin intaas dee mane miyuu ka miyuu ka caajisayaayo inaad qur'aankii saddex meelood meel ahaan aad habeenkii akridaan intaa miyaa kari waayeysaan taasuu rasuulka ilaahi ku yidhi markaasay yidhaheen qaaluu dee thulutu lqur'aan ma yara ma ma ma badna e ma yaraan ujeedaa waa wax badan habeen kastana ama dee ruuxu ma makansanayo habeenkii inuu thuluth alqur'aan kuma akriyo waxay yidhaheen wakayfa seebua yaqro u aqraya axadka anaga naga mid waa axaduna thuluth alqur'aan urs alqur'aan oo badan waaba toban juz seeba axadka anaga naga mid u aqri karaya u aqriyaya qaala markaa rasuulka ilaahi wuxuu uhi salawaat ullaahi wasalaamu aleyh qul huwa allahu axad tacdilu waxay u dhigmaysaa ay la siman tahayba sulus alqur'aani qur'aanka saddex meelood marka loo qaybiyo meel ahaan وxadaثna isxaaq بن ibrahim qaal akbarana mحamed بn bakri qaala xadaثana saciid bn abi carubata xa وxadaثna abubakr بn abi shaybata qaala xadaثana cafan qaala xadaثana abann الcaطaaru jamiiعa can qataata jamiican tu leeyahayna aban ibn yaزid الcaطaar iyo saciid ibn abi caruba weeye labadaas weeyaan labadoodaas baa waxay xadiidka ka wada wariyeen can qataadata bi hada اisnaadi isnaadkuna waa can sar bn abi اljacdi can macdan can abi darda wa fii xadiiثima lakiin xadiiskooda labadan dambe waa ibnu abi caruuba iyo aban markii hore qataade shucba ka warinaye iyaga xadiiskooda waxaa ku sugnaa min qowl الnabiyi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahay qowlkii xaalu kaba mid yahay qaala rasuulka ayaa wuxuu yihi in اllaha ilaahay jaza'a waa qaybiyey alqur'aana qur'aanka halaaثata أجزaaء saddex qaybood buu kaba dhigay oo u qeybiyey fajacala qul huwa allahu axad qul huwa allahu axad wuxuu kaba dhigay juz-an qayb min ajzaaء qur'aan ajzada qur'aanka saddexaa juz kaba mid ah wali axaadiisu way noo socotaa waxaddaثanii moxamed ibnu xaatim iyo yacquub ibnu ibraahima jamiica can yaxya labadan sheekh yaxya ka wada wariyeen yaxyuna waa kan waa laynoo cadayn o qaala ibnu xaatimin xadaثana yaxya bnu saciidi qala xadaثana yaزيid bnu kaysana qala xadaثana abu xaazimi can abi hurayrata abu xaazim waa dee kolley salmaan mawla caz alashtaciyi taas horeyn usoo maray laba abu xaazim oo labaduba taabiciintii kaba mid ah midi waa abu xaazim sahr ibnu sacad kaba wariya salamat bnu dinaar baa la yidhah o ninka zaahidka macruufkaa kaasi oo ninkan waa ka yarye midna waa ninkan abu hurayre kaba warinayo midna salama la yidhah kana salmaan baa la yidhah waa ninka weyn kaa kale wuxuu yihi markaa abu hurayra qaala rasuulu llahi salى اllahu عalayhi wasalam rasuulka ilahi baa wuxu uhi ixshuduu soo urura fainii anigu saaqra' waan aqriyayaa calaykum korkiina hulus alqur'aani qur'aanka saddex meelood marka loo qaybiyoan meel idinku dul aqriyayaaye soo urura faxashada man xashada waxaa soo ururay oo yimi ciddii timi oo dee wixii meeshaa ka dhawaaya maqlay rasuulka ilaahay qowlkiisa ayaa yimi uma kharaja oo gurigiisibuu galow soo baxay marka nebiyullahi nebigii ilaahay salى اllahu alay wasalam gurigii buu ka soo baxo masjidkiibuu iyagii uguba yimi o faqara'a wuxuu aqriyey qul huwa allahu axad suuradaasunbuu aqriyey uma dakala markuu intaa aqriyey lamu hadline gurigiisibuu ku noqdo u galay faqaala bacduna libacdi barhkaya ayaa waxay ku idhaaheen barhkii kale inii anigu uraa waxaan u malaynayaa hada arrinkan oo ah dee rasuulka ilahayna wuxu uhi hulus alqur'aan baa idinku aqriyaya iyago qur-aanka huluskiibay sugayeen qul wallahu axad intuu aqriye buu noqday arrinkan ah dee waa kii rasuulka ilahay yihi hulus baan aqriyayaaye waa gelitaankiisa kicidan uu kacay ee uu gurigiisii galay waxaan u malayn khabaru ara hada khabaru inuu war yahay jaahu min asamaa malaa waxyi baa u yimi oo taasaa kicisay taas baa rasuulkii ilaahay markaa u aqalkii laba galay fdaka aladi marka fadaka kaas khabarkaas samada uga yimi ayaa aladi ki adkalahu oo iyagu de qul huwa allahu axad hulus lqur'aan tay may dee soo dhigan halkan hulus alqur'aan bay sugayeen rasuulka ilahiyna waa kan kacayba ee waxay tireen malaa war baa ku yimi iyo waxbaa soo dariyey uma kharaja nabiy llahi salى اllahu alayه wasalam nabigi ilahay baa soo baxo faqaala wuxuu yihi inii qultu lakum waxaan idinku idhi saaqra' calaykum waxaan idinku dul aqriyayaa hulus alqur'aani alaa hooyay inahaa suuradan suuraة اkhlaaص ama qul huwa allahu axad tacdilu waxay u dhigmaysaa hulus اqur'aani qur'aanka huluskii bay udhigmaysaa waxadaثana wasil بn cabdilaclى qala xadaثana bn fudayli can bashiir bn abi ismaaعiil can abi xaazimi can abi hurayrata qala anahu qaal kharaja ilayna rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulkii ilaahay baa soo baxay oo anaga oo dee joognay meel buu nagu soo baxay faqaala wuxuu yihi aqra'u calaykum hulus اlqur'aani faqara'a qul huwa allahu axad allahu samad xataa khatamaha bal xadiis kale ayaa inoo dambeeyo suuradda iyo fadligeed iyo umuuroon kuba tacalluqsan ee axaadiistii bal halkan baabkanahay iyo hulus alqur'aan inay suuraddan u dhigmayso dee intii muslim halkan inoogaba warinaya intan ay kuba dhantay axaadiis kalena kolley intaa ka badanna waa jirta waxaa bal matala axaadiisa noogu sugan qur'aanka saddex meelood marka loo qaybiyo meel inay u dhigmayso tacdilu suuradan suurat اlkhlaas qur'aanka ilaahay saddex qaybood kaba dhigay oo qeyb baa qul huwa allahu axadana waata xadiidka kale inooguba sugan culimadu kolley meeshan dee waa hadaladooda iyo ta'wiilaadkoodu way iska yar badan yihiin oo dee matala san dee keenaya ama suurat اlkhlaas oo aynu arkayna inta la egtiyo koobnideedu ay qur'aanka huluskii ugu dhigmayso culimada qaarkood xagga macnay ula kaceen iyo qur'aanka waxyaalihii kuba yimiyo macnihiisii bay ulaba kaceen oo waxay yidhaaheen ba qur'aanku kolley waa dee umuuraha ugu waaweyn saddex jiho ama saddex ayuu kuba yimaadaa dee waxa weyn ama dee mawadiicdiisa waaweyn midna waa qasastan qur'aanka kusoo noqnoqota midna waa axkaamtan awaamir iyo nawaahiba leh midna waa sifaadka ilaahay subxaanahu watacaala dee saddexdaa qaybood ee waaweyn ayay qeyb ka midana suuradani khaas ku tahay waa sifaadkii ilaahay bay khaas u taho markaa waa thuluth islam markaynu eegno juz ajzaada qur-aankee saddexdaa ka midana weeye bal taas bacd alculamaa halkan way yidhaaheen bal waa umu riwaaya xadiid kolley deeynay rasuulka ilaahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh taas buu yihi axaadiistii sidoonayna ee idaax iyo tafsiir intaa ka badan san thuluhnimadu jaanibku kaba imanayana axaadiisii inooguma sugna walow barhkood dee qiraa'ada la aqriyayo si waxay dee bal matalan lagaba fahmayo ama lagaba qaadanayo culimada qaarkood waa macnahaasay kuba fasireen kolley qolooyinkiina sharaxaysana way kuba sugantahoo qaadiciyaad isagoo kasoo naqlin lakiin qaadiciyaadna maziri oo raggii kitaabka sharxay kaba mid ahaa sharxiisiina imika way madbaceeyeen qaadiciyaadna kitaabkiisuu taam yeelayey oo almuclim bifawaa'idi muslim baa cunwaankiisu ahayo qaadiciyaadna kitaabkiisii wuxuu ku magacaabay ikmaal lmuclim waa nimankaa maqaaribada u badnaa kitaabkan ciddii sharxaysay inkale lakin isaga maziri sharaxu dee sidiisa u bilaabo intuu ufadhiistay de san markaa may ahayn darsigiisii uu dhigayey fawaaidii uu sheegayey wey waa casharkii uu aqriyayey u dalabadiisa u aqriyayey markaa saa daraaddeed kolley dee sharax aad u waasaciya saa maaha waxyaalo qaadiciyaad xataa naftiisu dee ka nawowi ba kasii taamsan walow in badan nawowi wax kaba soo qaado de way wada madbuuc maanta alxamdulilah waxaan leenahay waa darsigiisii uu dhigayey waa tacaliiqaadkiisii iyo sharaxiisii iyo de waa hadalkan la leeyahay oo la ururiyo un oo bal matalan kitaabkii lagu sharxayay taasba wey oo dhici kartana meel meel un inuu sharaxu u yarbato meelo qaarkoodna la dhaafo isagu kaba soo naqlinayo macno kalena waa culimada qaar waxay sheegeen oo ah de waa macno dhici kartaba ka fahmika u degdegayo qur'aanka akrinta suuradda lama aqriyayo de ilah ba subxaana watacaala markaa tafadigaa badan de markaa suuraddii uba yeelay akrinta la aqriyayo ayaa dee ruuxii waa loo badinaya loo laablaabayaayo markaasaa waxay leekaanaysaa ama ay laba mid noqonaysaa qur'aanka thuluskii oo la akriyey halkan waxay igu sugaan barkutayna bikayri tadciifin oo ujeedadu suuradda ikhlaas haddii la akriyo dee iyadoo xaraf kastaba intaasoo goor fadligii iyo sawaabkii iyo xasanaadkii ka imanaya la laablaabay ayaa iyadoo thulusulqur'aan oo laakiin aan tadciif lahayn asalkii fadliga una ayay leekeen walow barhkooda yaani dee taa iskaba idlaaqaan halkan waa sida igu sugan bal taasna waa la yidhi kolley waxa weeyaan waana nooc yar ta'wiilaad un de waayo lafdigii alfaadan timi daraaddeed sa suyuudi iyo kitaabkiisan alitqaan waa kaga hadlaa oo de waxyaalo dee ibnu cabdilbar iyo ayma badan iyo xaafidiya way ka wada hadlaanba kolley de hadalka culimadu waa badan yahi shuraaxdana waan idin ixaalaynaya uno halkan anigu umuuradima tatabucayo ee barhkood baaba kuba taga ee ka joogsada oo sa suyuudi iyo dee rag ka horreeyada malaa way jiraan oo raggii horeba ahaa oo ka dhigay inuu mutashaabi yahayo dee umuurahani jasmintooda la jasmiye la gooye la yidhaha saas oo kale kolley dee waxay u baahan tahay malaa dee nas intan kaba adag kaba cad ama wax daliil bay uba baahan tahay waa culimada tafsiirkoodi iyo idaaxoodii oo kaba dhiga in cilmiga dee tan iyo sida thuluskooba yahay bal ilaahay laguma daayo dee mutashaabihii kaba dhige ee bal waxaan leenahay intay inta badan soo qaadaan ama waa xaggan macnaha iyo mawaadiicda waa taa sheegnay ama waaba xaggan fadligii ilaahay subxaana watacaala ee fadli uu yeelo walow qur-aanka dee ruuxii xarafka aqriya suuradii kalena ee uu yeelanayo xasano bicashri amhaaliha loogu laablaabo walow haddii dee ikhlaaskiisa iyo niyadiisa iyo khashuucdiisa iyo malaataqadiisu ay badantayna intaa ay kaba sii badnaanayso haddana waa fadli ziyaado bal suuradani ay leedahay taas baa iyada axaadiisa nooguma sugan fadli kalena waa kan xadaثna aحmed بn cabdالرحman بn wahbi qala xadaثna cami cabdالlahi بn wahbi habeen dhaweyd baan soo haynay ibn akhi ibn wahbin taas baynu soo aragnay ibn wahb ninkii walaalkii dhalay ama adeerka u ahaa iminka waa kan waa ninkii la sheegaya waa kana sheeka muslim ahaa habeenka dhaweyd aan soo arkaynay ibnu akhi ibni wahbin de horena waan usoo aragnay waayo meelo horena waan kusoo aragnay waa nin de adigu saduuq oo kolley adeerkii iyo rutbadiisa iyo rutbada aan ku dhaweyn oo aan la sinayn oo dee rutbada adeerkii ma gaadhsiisna ee axmed ibn cabdiraxmaan ibni hobel kolley sanadkiis dee isaga maqaal maaha dee ruwaadda martabadooda sare kuma sugne maxsharna laqabkiisa yidhaahaa be waa ninkan oo nin reer masar ahaa adeerkii buu kaba maqlay xadiidkan cabdullahi bn wahbin qala xadaثna camr bn اlxarisi can saciid bn abi hilaalin ana abarijaali moxamed bn cabdالرaحman kole rag malaa tobanayuu dhalayo deetay abarijaalin xadaثahu waa u waramay can umi hooyadii camrata binti cabdالرaحman oo abarrijaal moxamed iبnu cabdالرaحmaan baa u waramay wuxuu u waramayaa saciid ibn abi hilaal waxaana laakiin xadiidka uu ka maqlay isagu uu kasoo warinayaa hooyadii hooyadiina waa camrata binti cabdالرaحmaan waa haweeney aynu soo aragnay waaba kale wakaant fi xajri caaishata caaisha kafaaladeeday kuba sugnayd oo waa cam camra binti cabdالرaحmaan ibn zuraare weeye abeed صaxaabi weeyaan oo de waxa weeyaan ama de sacd ibnu zuraara ayaa ninkii dee nuqabadii kaba mid ahaa baa u adeeraan leeyahay kafaaladii caashay kuma sugnayd iyadu waa taabiciyad caalimadna weeyo dee horeynu usoo aragnay axaadiiseeda aan usoo aragnay bal dumarkii taabicaadka ahaa marka la eego taabiciyaadka abaan ujeedaa marka la eego kuwoodii ugu aqoonta badnaa ayay kuma jirtaayo waxa weeyaan saddex bay magacaabaan marka la eego dumarkii taabiciyaadka ahaa cilmiga iyo dee macrifada iyo taa markay jaanibkaa eegayaano waa umudarda suqra oo umudarda xaaskiisii ahayd waana taabiciyada ee umudarda alkubra maaha ujaymata la yidha waa taas iyo xafsa bintu sirin oo nimankan ilmo sirin moxamed ibnu sirin iyo walaashooda iyo camro bintu cabdiraxmaan saddexdoodaas bay ka dhigaan dumarkii taabiciyaadkaha kuwa ugu mudan inay ahaayeen oo lasuyuudi laba uu isagu alfiyadiisa ku gaabsado ina sirin iyo umudarda u kuba gaabsado wa bintu sirina wa umudarda khayr nisa waa nisaa taabicaad bu ujeedaa taabiciyaad macrifatan wazuhda uu yihaha lakin de iyaduna kamay hooseyn weeyaan oo waa ruux caalimad bayan camradaas ba maxay tidhi wakant fi xajri caaishata zawji nabiyi salى اllahu alيه waslm can caaishata ana rasuul اllahi salى اllahu alيه waslm rasuulkii ilaahay bacasa wuxuu diray rajula nin ayuu diray calaa sariyatin sariyo waa ciidan kooban oo ayuu u diray oo dee sariyadu kolkol markay qoladan luqadii ay sheegayaan iyo meelahan ay kuba sharxayaan waxay ka dhigaan un waa ciidan adigu kolley dee afar boqol iyo wixii ka yar oo kale lakiin isilaaxii ahlalbakhazi markaynu egna siirada la joogo dee wixii ciidankii aan rasuulka ilaahay la soconba sariyay ka cabirayeen ka kalena ghazway kaba cabirayeene lakiin waa ciidan kooban oo dee waxa weeyaan intaa gaadhi kara aadna ugaba yaraan kara taas baa adigu rasuulka ilaahay buu madax uga dhigaynin macnaa bacasa rajulantan waxay ka dhigan tahay isagu amiirka ahaa oo amiirkii sariyadaasi isagu ah dee ninka amiirka sariyada ah amiirka ciidanka ama amiirka magaalada ayaa waktigaas imaamka salaadana ahaa isagaa imaamkana ahaa ninkaasuu amiir ugaba dhigay wakaana wuxuu hadeynay isagaa dadkii tukinayo siduu xagganba imaaradan iyo wilaayadan kale leeyahay sariyada ayuu tan imaamnimadii salaadana lahaaye yaqra-u mid aqriya liasxaabihi fii salaatihim marka ay salaada uu tukinayo ayuu dee faatixada dabadeed kolley qur'aan buu aqriyayey taas buu hayo uu tukinayey laakiin muxuu samaynayey fayaktimu biqul huwa allahu axad oo markaa uu suuraddii xataa hadduu suurad kala aqriyayo markaa uu suuraddii ama qira'adiisii kala dhameeyo qul huwa allahu axad unbuu haddana raacinayey uu ku khatimayey arrinkii bay deeta markii ay soo noqdeen bay rasuulka ilah u sheegeen falama rajacuu markay usoo laab ay soo noqdeen ayaa dukira dalika lirasuuli llaahi salى اllahu alayه wasalam rasuulka ilaahay baa arrinkaa loo sheegay faqaala wuxuu yihi markii rasuulkii ilaahay arrinkaa loo sheegay ayaa wuxuu yidhi saluuhu weydiiya liأyi shayin sheegeebuu yasnacu dalika muxuu arrinkaa u samaynayey oo rasuulkii ilaahay ayaa yihi weydiiya muxuu arrinkaa u samaynayey sin u yeelaya kalma dee qul huwa llahu waxaad ugu celcelinaya suuraddii ama qira'adii ku khatimaya fasaluuhu way weydiiyeen faqaala wuxuu yihi isagii baa yidhi liannahaa sifat الraxmaan ilaahay raxmaan ah sifadiisii iyo tilmaantiisii weeye fa ana uxibu waxaan anigu jeclahay an aqra'a biha inaan aqriyo oo anigu waxaan jeclahay waa sifadii rabbigay inaan aqriyo faqaala rasuulu الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilaahay baa wuxuu yihi akbiruuhu u warama an allaha ilaahay yuxibu inuu jeceliya inuu ilaahay jeceliya isna ugu warrama bal taas waa fadli weyn oo suuraddu ay leedahay oo de isagii waa kanoo sifadii raxmaan bu ilahay inuu jecel yahay u warrama manqaba weynoo saxaabigana yaan magaciisii laynoo soo naqlin ben bab de fadliga suuraddu ay leedahayna waa inoogu sugan yahay bab fadli qira'ati lmucawidatayni labadan suuradood ee qul huwa acuudu birabbi lfalq iyo qul acuudu birabbi اnnaas fadliga ay leeyihiin ayuu baabkiisii yahay وxadثna qتaybة بن سعيid qال xadثna jrيr عن byan عan qays بن أbي xاazimi byan بن bشhr iyo qays بن أbي xاazim iyo waa niman reer axmasa jrيr بن cabdالlahy bay isku reer ahaayeen عan cqبة بن cاamir qال أنh qاl qاla رasuul الlahi صلى الlه عليه وsلم alam tara miyaanad ka warhayn oonad ogeyn aayaatin aayaad unsilad la dejiyey alleylata habeenkan ama xalay ahaa laygu soo dejiyey dee kollay waa habeenkii markaa dhaafay waana tansa marar dhowra aan soo sheegnay walow albaarixana ay isticmaalayaan san imaka xalayba inagu aan u isticmaalo intaa gelinka horebana dee waxaa luqadii caadi ah oo baltay iyagu ay yidhaahaan waaba ta marka hore ay horreysiiyaanba in intaa gelinka hore o dhan la joogo luqada carbeed alleyla habeenkii ku dhaafay lama odhanayo alam tara aayaatin unzilat laylata lam yura aan la arag miluhuna iyagoo kale xagga isticaadada iyo dee waa umuurahan ay kulansadeen iyo waa waxa qad asal ahaanba iyagoo kale aan la arag waana kuwe qul acuudu birabbi اlfalq waqul acuudu birabbi الnaas وxadaثnي mحamed بn cabd لlah بn nmayri qala xadaثna abi qala xadaثna ismaaعiil ismaaعiil بn abi khalid an qaysi an qaysna waa ninkii marka dhaweyd aan soo haynin qays بn abi xaasim marka waana isla reer ba aniga ale ismaaciilkana waa saasee bayaankaa hore jariir بn cabdillah iyo reerkood weeye ee horena san usoo sheegnay qays بn abi xaasimkani waa nin taabiciyo weyn oo waxay yidhaahaan taabiciinta markay qaybinayaan oo shan iyo toban dabaqay barhkood u qaybiyaan ujeedada walow markaynu eegno inay saxaabadii rasuulka cid kamida arkeen taabiciin la wada odhanayo haddana dee aad bay u kala waawen yihin waxaa dhici karta dee taabiciyi isagoo weliba markaa da- kuba dhintay inuu dhinto isagoon taabiciga kale aanu dhalanba uu dhinto haddana dee ay soo gaadhaan barhkood si qaara saxaabiya ay soo gaadhaan markaasay dabaqaad uqaybiyaan oo waxay barhkood gaadhsiiyaan shan iyo toban dabaqo waa xagga weynida iyo ciddan ay la kulmeen iyo umuurahaasay ictibaariyeen dabaqada koowaad waxay kaba dhigaan ninkii deeta isagoo taabiciya tobankii jannada loogu bishaareeyeyba la wada kulmay la wada kulmay ama wax ka wada wariyey waxay ka dhigan tahay abubakar buu soo gaadho dee ninka abubakar soo gaadhaya wax ka warinaya waa nin waktigii rasuulkaba nin roon ahaa ama markaas laakiin yaanu rasuulkii arkin be intaas tobankiiba marka xaakim oo kale oo isagu taqsiimka lahaa majmuucuu sheegaa inay dabaqadaa yihiin laakiin culimadu markay eegeen inta kale o dhan ee nin tobankii la odhanayo tobankiibuu ka wada wariyey ma jirto kumay wada waafaqin ninkan keliya ayay idhaahaan tobanka ayuu ka wada wariyo marka haddaan idhaahno dabaqada koowaad ee taabiciintu isagoo keliyay noqonaysaaba waa keligii buu noqonayaayo tobankiiba la wada kulmay oo suyudiba wtaabicuuna dabaqaat cashara min bacdi hamsati awalhm du lcashara markaasaa muxuu yidhah wadaka qaysu maa lahu nadiru wacudda cinda xaakimin kaiiru kaasi waa qaysu nadirba ma laha lakin xaakim agtiisa dad kala duwan saciid ibn musayiba rag aan abubakr ba soo gaadhin buu meesha kusoo daray tirada kusoo darsaday qaysadaba waa ninkaas weeye can cuqbata bni caamirin qaala qaala lii rasuul الlahi salى الlahu عalيه wasalam rasuulka ilahi baa wuxuu igu yihi unzila waa la dejiyey aw unzilat calaya aayaatun aayaad lam yura aan la arag miluhuna qad aan laba arag iyagoo kale dee xaggan marka leego weliba tacawudka iyo umuurahaas wax kula midaba aan la arag almucawidatayni waa san imaka inoo taala waxaana sheekhu raximah llahu tacaala leeyahy nuskooyinka muslim oo dhanna almucawidatayni baa dhacday waa dee nasbisan tahay wax imaka halka nasbiyaanay noo muuqdeen lakin wuxuu leeyahy waa dee ciraab ahaan waa saxiixo ficil maxduufa ayaynu qadaraynaa kaas baa nasbinayo maxaa la odhan markaas lam yura miluhuna qatu waa aayaadkaas acni waxaan ujeedaa almucawidatayni labada suuratood ee mucawidataanka la ydhaah waxadaثana abubakr bn abi shaybata qala xadaثana wakicu xa waxadaثanii mحamed ibn raaficin qala xadaثana abu usamata kilahuma can ismaaعiil ismaعil waa in abi khaalidki بhda الإسناaد مثله وفي رواية أbي usamة عن cقبة بن cاamr الجuhaniي inta yar baa la socotay riwaayada waxa weeyaan abu usama oo ismaaعيil kaba wariyey oo maxay ah وkana min رفعاaءi أصحaabi محamedi صلى الله عليه وسلم ninkan cقبة بن cاamr ee xadيidka warinaya أصxaabtii rasuulka raggoodii sare jamcu rafiicin wey marka raggoodii sare ee martabada sare ayuu kaba mid iyo waa ammaan iyo taskiya dee saxaabigan adigu la ammaanayo ma asxaabtii dee qiimaha badnayd ee heerka sare ayuu kaba mid yahay saxaabigan baabu fadli man yaquumu bilqur'an allah subxana wa taala alam